wasaaradda diinta awqaafta galmudug ayaa magaalada shabakada afar tababar diirada lagu saaray doorka culimmada nabadeynta xoojinta wada noolashada iyo iskaashiga bulshada ka dhexeeya deegaanada galmudug tababarkan oo kasoo qaybgala culimmada ayaa ujeedkiisu yahay in kor loo qaado kaalinta culimmada ay ku leeyihiin dhisida nabadda iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka bulshada iyo kor uqaadida wacyiga ku aadan wadajirka bulshada deegaanada galmudug tababarkan socodda dhowr maalmood ayaa waxaa lagu baranayaa mowduucyo ay kamid yihiin doorka diinta nabadda iyo xalinta khilaafaadka wacyigelinta bulshada iyo xoojinta iskaashiga u dhexeeya qeybaha ka duwan bulshada reer galmudug ugu horeyn ayaa waxaa ka hadalay furitaanka tababarkan kana warbixiyey waxyaaba ku saabsan yahay agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda diinta waqafta galmudug cabdixamiid maxamuud xasan isagoona sheegay in tababarkan ka faa'iidaystaan dadka ka qaybgelaya wasaaradda waqaafta ee arrimaha diinta dowladda galmudug iyadoo gudanayda waajibaadkeeda dastuuriga ah waxay qeyb ka noqonaysaa shaqadaas adag ee ka socota deegaanada galmudug ee nabadeynta ah wasaaraddu waxay aaminsan tahay in culimadiinka dowladda galmudug ay yihiin tiirka koowaad ee bulshada islamarkaana ay door muhiim ah ama door lama huraana ay ku leeyihiin nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka horumarinta wadajirka bulshada dhiirigelinta is-ixtiraamka iyo wada noolaashiyaha sidaa darteed siminaarkan waa mid muhiim ah oo lagu xoojinayo doorka sharafta leh madaxa hay-adda u n d b ee deegaanada galmudug axmed guul ee dhankaisa sheegay inay ka garab taagan yihiin kaayad ahaan culimmada soomaaliyeed gaarahaan kuwa reer galmudug inay ka qayb qaataan nabad dhiska iyo xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda waa in la cawanayna waxaan ku guurguurinayaa inaad door weyn ka ciyaartaan in dadku uu isdhexgalo oo colaadaha qabaa'ilka soo noqnoqda markii galmudug hadda la soo qaado waxa ugu badanoo dadka maskaxda ku soo dha waaye argagixiso iyo qarax iyo waxaas dadka kuma soo dhacayso wax kale kuma soo dhacayso hadda dhulku magaalooyinku way dhismayaan horumar baa jiro dadki way isdhexgelayaan dadka reer magaalka shaha wada cabiya waa walaalo laakiin dadka reer baadiyaha oo waxaan inaan lahayn isku dilaya maalin walbaba arrintaas arrin soo noqnoqoto weeye culummadana waajib weyn oo diinaha ka saaran oo xataa akhre la weydiinayo inay markii laga diida hala arko laakiin inay door weyn laga qaato oo dagaalada colaadaha qabaa'ilka sidii loo jiijin lahaa qaarkood baa lagu leeyahay afartan sano ay socdaan waxaas waa wax lagu akhrin waayay ninkii walaalkiis dila ama hadduu ilaah kuran yahay asaga baa ku akhrinla adduunkana ku garabla gabagabadii furitaanka tababarka ayaa waxaa ka hadlay iskuduwaha wasaaradda awqaafta arrimaha diinta gobolka galgaduud isagoona sheegay in wasaaradda diinta waqafta galmudug u taagan tahay si culamada soomaaliyeed qayb ugu naqaalhaya xalinta khilaafaadka soomaaliyeed kaasoo qayb ka qadanaya in lagu hormariyo wacyigelinta bulshada iyo dhexdhexaadinta ee diintu ka qabto sidai culamada qayb qaalahayo nabadhiska dalka marka maantay maqsadka meeshaan laga rabo in laga helo waxa waaye dowrulculamaa fii islaaxi bayn annaas galmudug yacni galmudug say uga suurogal tahay culummo u istaagta islaax bayn annaas ee dadka heshiisiida arrintaas iyada ah marka yaa uga ehelnimo badan yaa uga xaqnimo badan yaa uga macriifo badan culummada waan xoog ogahay anigu oo waxaan ogahay dad isxilqaamay oo markii hore dibadda iska xilqaamay oo nuuc walba leh oo maaragtay arrintaas iyada ah xiriiro badan la sameeyey dadka gudaha ah oo dhammaantood u jadbaysan in nabad la helo marka waxaan rabnaa inaan arrintaas iyada anaguna dhiiranaansho aan siino tababarkan ayaa kor u qaadaya awoodda culimmada ee dhinaca hogaaminta bulshada islamarkaana usoo horseedi doona iskaashi dhab ah oo u dhexeeya hay-adaha dowladda galmudug iyo bulshada rayidka taasoo culimada qayb ka qadan si loo xalin lahay khilaafaadka u dhexeeya bulshada deegaanada galmudug kaasoo u badan dhulka miyiga ayna ku dagaalaan dadka reer guurayga xoolo daaqsanka iyo sidoo kale deegaameynta dhulka miyiga